Q-Gator. Brian Goody. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد waxaynu ku soo dhex jirnay baabu dikri salaati nabiyullaahi muusa calayhi salaam xadiidkaa hore ayaa uu dhowr jeer ku soo celin doonaa can anasin anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal waxa uu nebigu uhi ataytu muusa calayhi salaam nebi muusaan u imid cinda alkahiibi alaxmar meeshaa taagga ee cas ee ciiddeedu castay baan ugu imid wa huwa qaa'imun yusalli isagoo taaganoo tukanaya taana xalay baynu ka soo jawaabnay ama dariskii kan ka horreeyey in salaadda ambiyada iyo noloshooda qabriguba ay nooc gooniya tahay siduu nebiguba lahaa calayhi salaatu wasalaam ambiyada ciidu ma cunto ama ilaahayba qur-aanka ugu tilmaamay in shuhadadu ay nool yihiin oo ilaahay agtiisa lagu arsaaqayo can anasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal marartu calaa qabri muusa calayhi salaam nebi muuse qabrigiisaa soo maray buuli wa huwa yusallii fii qabri isagoo qabrigiisa ku tukanaya can anas bni malikin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam marartu laylata usriya bi calaa muusa calayhi salaam nebi muusea soo maray habeenkii la ydheelmiyey wa huwa yusallii fii qabri can anasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam laylata usriya bihi mara calaa muusa calayhi salaam wa huwa yusallii fii qabri can anasin qaala ahbaranii bacdu asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam waa riwaayoyin siyaabo kala duwan u yaalla oo ikhtilaafkii uu sheegaya sulaymaan ataymi la isku khilaafayay noocyadoodii marba sibuu u dhigaya anas riwaayaadka anas baa kala duwan wuxuu u warramay bacdu asxaabi nebiy asxaabta nebiga qaarkood waxay u sheegeen ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nebigu laylata usriya bihi habeenkii la guurogeliyey mara calaa muusa calayhi salaam inuu nebi muuse soo maray wahuwa yusallii fii qabri isagoo qabrigiisa ku tukanaya can bacdi asxaabi nebiy bay sidaana u dhigantay asxaabta nebiga qaarkood waxaa laga wariyey ana nabiya qaala laylata usriya bi marartu calaa muusa wahuwa yusallii fii qabri baabu ixyaai leyl habeenka noolayntiisaa la sheegi markaa wakhtiga iyo goobta iyo dadka intuba waxay ku noolaadaan cibaadada ilaahay cibaadadu waa nolol cibaado la-aantuna dalka dadka iyo wakhtigaba way kharaabisaa ma camirna can khabaab ibn larot asxaabtii horreeye weeye wa kaana qad shahida badran baderna goobjoog buu ahaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed buu goobjoog u ahaa beder annahu asxaabigaasi raaqaba rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigu ilaashaday u fiirsaday alleylata kullaha habeen dhan xataa kaana maca alfajr ilaa salaadii subax ay la soo gaadha ilaalintaa uu ilaalinaya nebiga cibaadadiisi iyo camalkiisu u kuurgalay falamaa sallama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam min salaati markuu nebigu salaadiisii ka baxay jaa'ahu khabaab khabaab baa u yimid faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah biabi anta wawmi aabbahay iyo hooyaday allaha kugu furto oo wixii adiga kugu dhici lahaa iyaga ilaahay ha ku rido laqad sallayta waxaad tukatay alleylata salaatan caawa salaad baad tukatay maa ra'aytuka aanan ku arag sallayta naxwaha iyadoo kale aanan tukan naxwaha ay midlaha salaatan oo kale ah kugumaan arag horay fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau uhi ajal ajal jayri balaa nacam weliba balaa si gaaray u jawaabtaa inta kale xuruufu axrufuljawaab baa la ydhaha iyana way ku jirtaa ajal nacam ha way dhacday innahaa salaatu ragabin wa rahab waa salaad labadaa isugu jirta rajo iyo cabsi ragabin waa raqba ku jirta salaadan ilaahay aan rajaynayo wa rahab iyo cabsi ilaahayna waan ka cabsanaya taasi waxay sheegaysaa in qofka mu'minka ahi laba baal uu ku duulo weeye laba baal oo uu ku duulayo intuu ifka joogo inuu ilaahay rajeeyo waxa khayr ahee u ballanqaadiyo dembi dhaafkiisa iyo jannadiisa dhiirigelin bay keenaysa wax alla wixii khayre kama daalayo inuu cadaabka ilaahay ka baqo oo rahabka iyo cabsidu ay ku badan tahayna waa dhinaciisa labaad oo waxay keenaysaa inaanu ku dhiiranin wixii xaaraan iyo dembi ah sa'altu rabbii caza wajal ilaahaygii waxaan ku weydiistay fiihaa salaada dhexdeeda alaaa khisaal saddex arrimood ilaahay baan baryay inta salaada ku jiray fa acطaani itnatayni labuu isiiyey wa manacanii waaxidatan mid wuu ii diiday sa'altu rabbii caza wajal ilaahaygii waxaan weydiistay dabcan ummadiisuu weydiinaya anlaa yuhlikanaa inaanu nagu halaagin bimaa ahlaka bihi wixii uu ku halaagay alumama qablana ummadihii naga horreeyey dee maxaa lagu halaagay qur-aankun dee qisaskiisa ah qolo duufaano qaar dabaylo qaar dhulkaa lala rogay qaar gantaalaa lagu sii daayey qaar dhulkaa lala jaray qaar daayaraa laga dhigay waxbaa lagu halaagay kala duwan ummadihii hore fatilka buyuutuhum khaawiyatan bimaa dalamuu guryahoodii waa kuwaa buu lahayn khaawiga ee cidlada ah dulmigay sameeyeen daraaddi taa waa layga aqbalay fa acطaaniiha wii siiyey buu lahayn ummadaada gow laga dhigi maayo cadaab caawa lagu soo dejin maayo wasa'altu rabbii caza wajalla ilaahaygii waxaan weydiistay allaa yuhira calaynaa inaanu inagu sallidin caduwan min hayrina cadow aan inaga ahayn fa acطaaniiha taana wuu ina siiyey waa isiiye oo miyaanu cadow laynagu sallidayn waa laynagu sallidaya laakiin waa cadow jirid gooya oo gow ka dhiga way dhacdaa ummadaha marka loo heshiiyo khariidada iyo maabka caalamkaba waa laga saaraa laakiin ummadda islaamku lagama saaro taariikhdeeda marka dib loogu noqdo mar kastay jabaan way soo fufaan waa ka culammadu idhaahdaan waa ummatun tamrudu walaa tamuut waa ummad bukootoo jiifsata laakiin soo kacda un diintu way daciiftaa laakiin ilaahay mujadidiin buu gadaal ka soo saaraa marka ummadaha haddii heshiiska loo galay dadka muslimiintaee gaalo ay u galeen horrayse iyo dambayso bari iyo galbeed ummad kasta oo loo heshiiye heshiis intaa la egi maabka caalamka oo laga tirtiri lahaa laakiin ummaddan islaamka si kastaba cadow ha ugu heshiiyo dhib kasta oo laga murugoodaba ha soo gaadhsiiyo ma ka tirtiri kara adduunyada waxaa la ogyahay wakhtiyadii ugu adkaa mar baan dowlad islaamiba caalamka aduu meelaha yurubta iyo meelaha mooyaane intan bariga dhexe laga saarayba wakhtigii mongoliska nimankii la odhan jiray ama tataarku ay baqhdaad qabsadeenee milyanna ay ku dileen milyanka kalena daacuunkii laga dadkii dhintay ka faafay ay u dhinteen muddo dhan baa markaa dowladdoodii meesha ka baxday haddana way soo kaakaceen ilaa ilaahay kuwii soo duulay qayb ka mida islaamkii uu ka dhigay oo iyaga qudhigoodii ay islaameen marka taasina waa midh jira oo qofka muslimka ah waa wax runtii yididiilo gelin karaa wasa'altu rabbi ilaahaygii waxaan weydiistay allaa yalbisanaa inaanu iska keen horgeynin shiyacan inagoo kooxaa famanacaniiha wii diiday taa ilaahow yaanaan dhexdayada ka dagaalamin oo aanaan doodin oo aanaan murmin oonaan dagaalamin haddaanu muslimka nahay baan weydiistay maya taasi ma jiraysalaaleyhi way murmayaan way isdilayaan kooxay noqonayaan muslimku way isqabsanayaan marka show midhkan aynu la yaabsanaynu leenahay war maxaa muslimkii faraaraha u yeelay showa waxay nasiib u heleenba dee kolkaad xadiidkan eegto oo labada aafee hore ummadaha gaalada way ku dhacaan oo ilaahay ama balaayo caama buu ku sallidaa ama dee boqortooyooyinkii dib ugu noqo boqortooyo walba iyo dowlad wal oo jirtayba way ka baxday meesha nebi maxamed markuu soo baxay calayhi salaatu wasalaam imise boqortooyo waaweyn baa jira boqortooyadii xabashida ee u raranaysay maroodiyaasha tii romanka iyo reer yurub ee lagu ruqaansadee la hinjiyey tii kale ee bershiyanka ama reer faris tii kale ee iyadana hindida tii kale ee jaynaha intaasoo boqortooyaha jiray oo dhan walba leh bariya galbeed iyo waqooyiiyo koonfur caalamka meelay mareen lama arag afkunbaa la gashaday konton sano gudahoodba hawada loo diroo la afuufay cadaabkaa caamkiina wuu jiraa sidaana waa loo jiridgooyaa laakiin ummaddan labadaa kale markii laga daayay tan khilaafka ayaa loo soo waariday tii bay nasiib u heleen wadaadkoodii waranlahoodii dowladahoodii madaxdoodii qabaa'ilkoodii turjumaan bay u baahan yihin iyagoo isku wada ilaah keliya caabudaya oo qiblo keliya u wada tukanayo oo nebi keliya loo soo wada diray unba haddana marka sidaa u eegto caalamka kuwa bariguna waa midaysayin gaalada kuwan kalena way midaysayin muslimkii unbaaba faraaraleba tan waa laiga diiday buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam markaa iyaba waa cajiib markaa xadiidka waxaa xaggiisa hore ku jira qalaawadaa dheer uu galay nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabigaasi uu wariyey waxa ay ahayd noolayn qalaawadana wax badan buu qofku helaa futuuxaad baa loo furaa aqoonta iyo afkaarta iyo aragtiyaha iyo xigmadda iyo fahamka wax badan baa qofka loo furaa iyo firaasada inuu il dheer yeesho oo meelo badan ilaahay wax ka tusi karo alikhtilaafu calaa caaisha fii ixyaai leyl waa xadiidka caaisha laga warinayo la isku khilaafay oo la xidhiidha dhinaca noolaynta habeenkii uu nebigu noolaynayo calayhi salaatu wasalaam habeenkii markuu nebigu noolaynayo siday caaisha u warisay dadkii ka soo warinayay sanadkooduna waa laga yaabaa inuu iskhilaafo matniguna meelaha qaarkoodu iskhilaafo iyadoo lagu jamcin karo habeenada baa kala duwanaa oo laga yaabaa nebigu midba calayhi salaatu wasalaam inuu si u cibaadaysa can caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tidhi kaana idaa dakhalat alcashr tobanka dambe ramadaan kolkuu soo galo axyaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam alleyl habeenkuu noolayn jiray wa ayqada ahlah ehelkiisaoo ubadkiiyo ooryaha ana wuu toosinaya wa shadda almi'sara guntigana dhiishuu iskaga dhigaya guntigu adkaysanaya si aanu u daalin ama xaasasku iska daynaya ka haajiraya can abi isxaaq qaala ataytu lswada bna yaziid wa kaana lii akhan sadiiqan abi isxaaq isibayci weeye imaamkii weynaa waxa uu leeyahay waxaan lahaa ninkaa la yidhaahdo aswad ibnu yaziid oo saaxiibi ahaa faqultu ya abaa camr kunyadiisaa ninkan ka ahayd waxaan ku uhi abuu camarow xadinii waxaad iiga warantaa iiga sheekee maa xadaatka bihi ummu lmu'miniin mu'miniinta hooyadood xadiidkay kaaga sheegtay can salaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam salaaddii nebiga qaala wuxuu ihi qaalat waxay tidhi kaana yanaamu awala leyl habeenka qaybtiisa horeu seexan jiray nebi moxamed wa yuxyi aakhira qaybtiisa dambena wuu noolayn jiray sidaasay igu tidhi buuhi waana tahajudkiiyo waa wakhtiga ilaahay uu soo dego ee uu leeyahay hal min mustakfirin faakfira lahu hal min daacin faastajiiba lah waa wakhtiyada qaaligaa ee deg deg ilaahay ducadaba uu aqbalo dembi dhaafkana addoomaha siiyo wakhtigu nebi yacquub lahaa weeye inamadiisa sawfa astakfiru lakum rabbii hadhow baan ilaahayga dembi dhaaf idiin weydiin doonaa can caaishata radia allaahu canha qaalat laa aclamu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ma ogi bay tii rasuulka ilaahayoo qara'a alqur'aana kullah qur'aanka oo dhan akhriyay fii leylatin habeen keliya wuu kari karayay mase yeelin waayo ka bogasho ayaa jirta wuxuu u baahan yahy inuu ka bogto u dhadhamin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxu uhi kitaabu suuratu saad kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabbaruu aayaati waliyatadakara ululalbaab waa kitaab barakaysan oo aan u soo dejinnay in aayadihiisa la dhegaysto oo la dhuuxo oo la dhadhamiyo si markaa loogu waantoobo can caaishata ana nabiya sala allahu calayhi wasalama dakhala calayha wa cindaha mra'a wuu u soo galay iyadoo gabadhi ag joogto gabadh ayaa ag joogtay magaceeda meelaha qaarkood ayay ku tilmaameen xamlaa oo kale iyo magac saas oo kale ah xawaa sideeda xamlaa saasoo kale maqsuur u ah taqriiban ayay ku sheegeen fa qaala wuxuu uhi man haadihi aduu khadiijo faamligeedii bahayd man haadihi tani tumay ahayd qaalat waxay tidhi fulaanatu laa tanaamu hiblaayaa la yidhaahdaayoo ma seexato fadakarat min salaatiha caaishii waxay wax ka sheegtay gabadhan salaadeeda salaadee saasay u tukataa saasay u tukataa fa qaala markaa nabigu waxau uhi mah kuffawi ka joogso iska daah waa ismu ficli اlmr murtajaloon manquul ahayn sidaa asalkiisu yahay iska daawey sahiya mahya jooji calaykum bimaa tuiiquun waxaa karaysaan wada ilzamuu bimaa tuiiquun camalka inta kari karaysaan la yimaada fawallaahi ilaahay baan ku dhaartee laa yamalu اllaahu ilaahay ma caajiso caza wajal xataa tamaluu jeeroo caajistaa marka cajsiga iska ilaaliya waxaydaan karayn ilaahay hagu dhowaanina subxaana walaakina axaba addiini ilayh diin oo dhan ilaahay wuxuu ugu jecel yahay maa daawama calayhi saaxibu waxa uu saaxiibkiisu joogteeyo dhaqanka diiniga ah kaasuu ilaahay u jecel yahay marka ha iskadeedin oo ha iska lifin ilaahay ugu cibaadaysa intaad karayso xadiidkaasi markaa wuxuu bayaamiyey waxaa lagu noolaynaya habeenkee lagu cibaadaysanaya waa wixii kuu sahlaneed wadi karayso ilaa qofkii mar buu mashquulayaa mar buu safrayaa mar buu yaro xanuunsanayaa mar buu da'diisiiba way isbedelaysaa waxaasoo dhan waa inuu tudhaa can anas ibni maalikin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama dakhala almasjida fara'aa xablan mamduudan bayna saariyatayn xadhig buu arkay intuu masaajidka galay buu xadhig arkay xablan mamduudan la fidiyey oo lagu xidhay bayna saariyatayni laba tiir dhexdood baa saa loogu xidhay fa qaala maa haada alxablu markaa wuxu uhi xadhiggani muxuu ahaa labada tiir ku xidhan fa qaaluu waxay idhahan lizaynaba zaynab baa leh zaynabna waa tee zaynabooyinku way kala duwanaayeene waa zaynaba bin zaynab bintu jaxsh riwaayaanka qaarkood baa sidaa ku xusay bacdu riwaayaad bay kusoo aroortay tusalli way tukanaysaa faidaa fatarat markay daasho xaaskaaga zaynab tacallaqat bihi way ku way qabsanaysaa way ku dhegaysaa way ku kacaysaa markaa way daashay way cuskanaysaa faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uhi xunnuuhu horta meesha ka fura kusii ooli maayee liyusalli axadukum midkiin ha tukado nashaaahu waa master daraf ka naa'ibah ay waqta nashaai goorta uu faraxsan yahay faidaa fatara markuu daalana falyaqcud ha iska fadhiisto marka nashaaahu wax uu firfircoonaan iyo fududaan intuu fudud yahuu firfircoon yaha wey ee cibaadada uu la dhacsan yihi mar hadduu si cagajiid noqdo oo uu daalo ama luloodo ha joojiyo faidaa fatara falyaqcud ha fadhiisto waa aadaabtii qiyaamuleylka aadaabtii bay taasi ka mid noqotay markaa masaajidkiina waa la wada leeyahay inaad dee xarhka ku xidhxidhataana sax maaha inaad naftaadii kaliftaana sax maaha labada arrimoodba uu saxay nebigu calayhi salaatu wasalaam waaya can ilmugiirata bni shucbata qaala qaama nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu istaagay xataa tawaramat jeeroo ay barartay qadamaahu labadiisa gommadood ama labadii adin ayaa bararay nebiga calayhi salaatu wasalaam way barareen dabcan muddadii dheeraydu taagnaa daraaddeed ayaa dhiiggii ku gororay kiila lahu nebiga waxaa lagu yidhi qad kafara allaahu laka ilaahay wuu kuu dhaafay maa taqadama wixii horreeyey min dembika wamaa ta'ahara kii hore iyo kii dambe waa lagaa dhaafay kii hore waa la dhaafay kii dhici lahaana ilaahay waa kaa duway wixii kaa dhacayeyna allaba waa kaa ilaali hadduu dhacana kaa dhaaf fa qaala markaa nebigu wuxuu uhi afalaa akuunu miyaanan noqonayn waa noqonayaae cabdan addoon shakuura oo mahadnaqa marka xadiidkaasi wuxuu inoo muujiyey oo nebigu ficilkiisaa ku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam isdhigashada waxaa laydhaa iyo isku hallaynta ilaahay laysku hallaynayo maya addoonku camal buu abuuran yahay camalkiisa aad derajo kasta ha gaadhee kama xoroobo kamana dallaco wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin ilaa geeridu kuu imanaysa ilaahay uuna caabud baa nebiga ilaahay ku yidhi calayhi salaatu wasalaam rasuulka saasaa lagu yidhi rabbuna caza wajal marka aragtiyaha odhanaya insaanku markuu derajo gaadho cibaadada wuu ka dallacaa waa dembi dembi weeye iyo ilaahay xaqiisu ee dadkaasi dulmiyeen waxaa xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa shukriga qaybihiisa u muhiimsan inuu ka mid yahay shukrulcamal camal in ilaahay loogu mahadnaqo oo nebigu astaqfirullah subxaana allah alxamdu lilah alxamdu lilah washukru lilah intuu wardi iyo susbax dheer qaatay lama fadhiisanine waa kan caguu barareen idan markaa shukrigu qowl iyo qalbi iyo ficil intaba uu noqdaa wa ablaq min alxamdi xamdiga wuu kasii xeel dheerya oo xamdigu qowlka iyo qalbigu noqdaa laakiin labadaa wuxuu la sii dheeryahay shukrigu camalka waa shukrulcamal waa kaa nebigu camal ku jawaabay afalaa akuunu cabdan shakuuran nebi daawuudna ilaahay waxa uhi icmaluu aala daawuuda shukran wa qaliilu min cibaadiya shakuur reer daawudow idinkoo mahadnaqaya camal baan idinka doonaya camal sidaasuu nebi maxamed marka lagu leeyahy habeen baa la noolaynayaa laba saddex ragcadoodii oo laga girifgirifsiiyo oo saacadda qofku hoosta ka eegaya maya waa tan noocaas qofka marka la doonayo in la ciqaabo ee xabsi uu ku jiro ayaa la sala joojiyaa ilaa caguhu bararaan oo ay gororaan waa waxa aan ka yarayn shan saacadood afar saacadood markuu qofku nuuxsan waayo ee uu durgan waayaabee dhiiggu ku gorori karaa halkaa can abi hurayrata qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yusallii wuu tukanayay xataa taslaca yacnii waxay u jeedaa tashaqaq jeeroo ay diddilaacdo qadamaahu oo raad la arki karo maqaarka kore uu ka muuqdo intifaakha iyo bararka ayaa dilaaca buu samaynayaa jeerar waaweyn arrinkuwa kaa waa rasuulkii jannada inoogu horseedayay aynu doonayno inaynu jannada la gallo halkaasuu mariyey cibaadadiisiiyo waa in lagu daydo kayfa kaana yafcal sidee buu nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam ida iftataxa asalaata qaa'ima markuu salaada bilaabo isagoo taagan kaasi waa masale la sheegi doono waxaa kaloo la sheegayaa dikru ikhtilaafi naaqiliin dikru ikhtilaafi naaqiliina kuwa ka soo gudbinaya can caaishata caaisho kuwa ka soo warinaya fii daalik xadiidkaa ka warramaya iftitaaxii nebiga ragga ka soo warinaya caaisha iyaguna mar kale siyaabo kala duwan u dhigay sanadkiiyo matniga can caaishata qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuaa yusallii leyla dawiilan habeen dheer buu tukanayaa habeen dheer fa idaa habeenkuu wakhti badan tukanaya wey fa idaa sallaa qaaman qaa'iman markuu tukado isagoo taagan rakaca qaa'iman markaa sarajoogunbuu ku rukuucaya wa idaa sallaa qaacidan isagoo fadhiyo kolkuu tukadana rakaca qaacidan isagoo oo fadhiya ayuu rukuucaya salajoogana waa isku mid rukuucdii iyo qiyaama fadhigana waa isku mid rukuucdii iyo fadhigu dhan buu isu marinaya wakhtiguu nebigu salaada la fadhiisanaya calayhi salaatu wasalaam waxaa sababay axaadiidta soo socda caddayn can caaishata qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yusallii qaa'iman wa qaacida labada jeerba uu ku tukaday sarajoogna uu ku tukaday fadhina uu ku tukaday waa salaada sunnaha ah fa ida iftataxa salaata qaa'iman rakaca qaa'iman waida ftataxa markuu bilaabo asalaata qaacidan fadhi rakaca qaacidan arrintaasina way jirtay waa masalo jaa'is oo bannaan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ficilkiisii ka sugatay salaaddu waa kala laba waa farad iyo sunne faradka mamnuuc weeye mana bannaana in lagu tukado fadhi inta uu qofku kari karayo waquumuu lilaahi qaanitiin ilaahay caabuda idinkoo taagan marka sarajooggu waxa uu ka mid yahay arkaanta salaada ayuu ka mid yahay wuxuu fadhiisan karaa qofku faradka la fadhiisan karaa haddii uu istaagi kari waayey cimraan ibnu xusein oo xanuunsanaya nebiga weydiiyeoo wuxuu ihi salli qaacidan salli qaa'iman fain lam tastatic fa qaacidan fain lam tastatic fa calaa janbin xadiidkii saxiixa martabadahaasuu leeyahy marka aad kari weyd unbaad fadhiga u guuri kartaa waxaa la isla waafaqsan yahay iyadooy daliilkoodii in axaadiidtan yihiin culimmadu isku waafaqsan yihiin qofku hadduu sunno tukanayo inuu fadhi ku tukan karo labaana loo kala qaadayaayoo haddii xanuun uu hayo fadhigiisaasi ama dad uu duruufaysan yahay oo sarajooggu ku adag yahay fadhigiisaasi wuxuunu la ajri yahay un sarajooggii haddii isagoo aan waxba qabinoo sarajoogga kari karaya uu fadhiisto markaa nis ajrigiisu barh buu noqonayaa qofka taagani ajrigu heli lahaa barhkiibuu noqonayaa intabana xadiidkaa sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam can caaishata ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana yusallii wahuwa jaalis isagoo fadhiyuu nebi maxamed tukan jiray fayaqra'u wahuwa jaalis qur-aanku akhriyayaa isagoo salaada ku jiroo fadhiya faidaa baqiya min qiraa'ati qiradiisa markuu ka hadho uu doonayo inuu ku joojiyo qadru maa shay qadarkii yakuunu noqonaya halaahiina aw arbaciina aaya soddon aayadood ama afartan aayadood halkuu doonayo inuu ku joojiyo markay uga hadheen soddon aayadood ama afartan aayadood qaama kolkaasu kacaya fadhigii ka kacaya fa qara'a wuu akhriyaya wa huwa qaa'im isagoo taagan uma rakaca wuu rukuucaya uma sajada wuu sujuudaya uma yafcalu wuxuu samaynayaa fi rakcati aaniya ragcadda dambena midla daalika sidaas oo kale oo qirada inteeda badan wuxuu ku akhriyayaa fadhiga fadhiguu ku akhriyaya kadibna wuu isla taagayaa inta baaqigeeda ayuu isla taagayaa marka halkaa waxaa kaaga muuqanaya salaaddii nebigu see u dheerayd calayhi salaatu wasalaam markuu sii gebagabaynayo gebagabadii oo afartan aayadood noqotay afartan aayadood dee suurado dhaadheerba ayay la mid waxaa laga yaabaa qofku hadduu innaga isidhaa ragcad keliya afartan aayadood ku tuko dee inuu kuba daalada oo suuro dheerba ay ku noqoto suuradaha markaa way kala duduweyne weliba suuradaha aayadahoodu dhaadheer yihiin hadduu suuradaha sare oo kale ku tukanayo aayadahoodii baa dhaadheer markaa imise safxadood bay noqon karta qofku intan isaga nebiga uba hadhanayd uu isu taagayaabuu qofka ku daalayaaba marka waxaa halkaa kaaga muuqanaya salaadu se u dheerayd kayfiyadanina waa mid bannaan inaad salaaddii nusnus ka dhigto oo qayb baad sarajoogga ku tukan qaybta dambena waad la fadhiisan haddaad yaro daasho ama qaybta horead ku tukanaysaa fadhiga qaybta dambena waad u kici si aad sarajoogga uga soo rukuucdo labada dariiqaba way bannaayin haddii uu qofku cudurdaar leeyahy haddaanu lahayn labadu way bannaayin mar hadday salaad sunnaata can caaishata qaalat waxay tidhi maa ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga maan arag sallaa jaalisan isaga oo ku tukanaya fadhi goortuu fadhi ku tukanayay bay inoo sheegaysa xataa dakhala fi sin jeeruu da'da dhex galay jeeruu da'du ay qabatay wakhtiguu lixdameeyada galay wakhtigaasuu fadhi ku tukaday labadii sane u dambeeyaa weliba la sheegaa wa kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukadaa wa huwa jaalisun isagoo fadhiya yaqra' fadhigu ku akhriyaya fa iidaa habara ay baqiya markuu ka hadhay min asuurati suuraddii uu ku tukanaya alaaثuuna aw arbacuuna aaya soddon ama afartan aayadood qaama markaasu istaagaya waa suurad dheer aayadeeduna dabcan dhaadheeriin soddon afartan markay ka hadhaan buu istaagaya faqara'a bihaa intaa hadhow buu akhriyaya uma rakaca markaasuu rukuucaya marka fadhigu intii badnayd ku akhriyay baaqigiina wuu isla taagay kayfiye bannaan weeye عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع مرك دونين الركوعاب قام استاغيا قدر ما قرآن قدرك يقرأ إنسان قف أخري أربعين آية أفرتن آيادود انت وقف عادي أخري إن لأكبو سرچوغا دنبك دغيا أفرتن آيادود با أهري صدن آيادود مركي أهرين بيت رواده هوري تلماميسي waa siyaabaha xadiidkan uu ku leeyahay ikhtilaafu naaqiliina can caaisha ayaa riwaayaad kala duwan bay ka soo naqileen caaisha waa laga yaabaa mid badda inay mar u sheegtay kani sidan ka wariyay kana sidan ka wariyay intubana waa isku macnown addaagoodii ereyadun baa kala duwana macnihii wuu isu tegaya qadra maa yaqra'u insaan in uu akhriyo qof bani aadami arbaciina aaya afartan aayadood inuu qof akhriyaa buu sarajoogiisa u dambeeyaa noqonaya ee uu ka soo kacay fadhiga عن سعد بن هشام بن عامر قال وحر قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها مدينة قلي كل كسر عائشة وتي قالت وحيت لمن أنت كما ضحيت قلت أنا سعد بن هشام بن عامر ننك أسان هيبان كوريول قالت وحيت رحم الله أباك إلهي أباها هون حريست حديثكم مرة نوين صامر قلت وحيت أخبريني can salaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam iiga sheekee salaaddii nebi maxamed habeenka bal hadda salaaddii nebiga habeenkii iiga waran qaalat waxay tidhi ina rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaana wa kaana wa kaana kaana wuu ahaa oo wa kaana wuu ahaa oo wa kaana wuu ahaa macnaha waxay kaanadu ka turjumaysaa sidaasuu ahaa sidaasuu ahaa waxyaabay sheegtay marka tafaasiishii buu gelayaa qultu ajal waa sax baan ku yidhi buui waa jirtay inuu sidaas wanaagsan ahaa qaalat waxay tidhi ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kaana yusallii bileyli salaata alcishaa habeenkii horta salaadda cishaayibuu tukanaya halka horaan kaaga soo bilaabayaa wey uma yaawi ilaa firaashihi fayanaam habeen wuxuu tegayaa firaashkiisa markaasuu seexanaya marka cishaayigiiba wax badan kama dambeeyo cishaayigii haddii sideedii la tukaday ama sagaalkii khalaas uu ku xidhiiriyey hurdadii ilan wax dambe u diyaar garoobayaa fa idaa kaana jawfu leyl habeenka bartankiisa marka uu joogo qaama ilaa xaajatii muraadkiisu u kacaya dee way asturaysaaye kaadi iyo wixii la mid ah wa ilaa dahuuri waysadiisana wuu kacaya si uu soo dahaaro qaato fatawada'a waa weysaysta markaasuu weysaystay kol hadduu xamaamkii ka soo baxay uma dakhala almasjida masaajidkiibuu galay loogama jeedo masjidka kii ummadda ka dhaxeeya waa mawliciisii gaarka ahay guriga waa musallihiisii riwaayooyinka kale sida ay caddaynayaan riwaayoyin soo noqnoqday fa yusallii amaaniya rakacaat sideed ragcadood buu tukanayaa uma yusallii rakcatayni wahuwa jaalis laba ragcadood buu tukanayaa intaa kadib isagoo fadhiya uma yadacu janbah kadibna dhinaciisuu dhigaya cafwan fa yusallii amaani rakacaat yukhayalu waxaa la moodayaa ilaya waxaa aniga la imoodsiinaya oo aan u malaynaya annahu isagu yusawi baynahunna inuu simayo ragcadaha fi lqiraa'ati waalrukuuci waasujuud waxa ila ahayd inay isku dhowdhow yihiin qirada sarajooga rukuucda sujuudda taasood ka faa'iidayso inaanay gaagaabnayn sujuuddii iyo rukuucdii nebiga calayhi salaatu wasalaam waayo sarajoogga intaa dharar la-eg baa lagu dhawaynayaa ayuu ku dhowaynayaa rukuucdii iyo sujuuddiina wa yu'tiru birakca sideeddaa kadib wuxuu tukaday oo uu ku witriyaystay hal ragcad uma yusallii rakcatayni wahuwa jaalis laba ragcadood buu tukanaya fadhiga ku tukanaya waa laba ragcadood oo ka mid ah salaaddii habeenkii marka waa sagaal laba uu ka dambaysiiyey koob iyo toban uma yadacu janbahu dhinaciisuu dhigaya waa nasanayaayoo dee wuu daalaye wuu yaro nafisaya ilaa salaaddii subaxoo dheer buu haddana ummaddii tukinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam marka riwaayadii hore aynu soo saxaynay ee aynu lahayn ee uu sheekhu lahaa qaladkuma garanayo miduu ka yimi ee kitaabkayga sidan aan ku arkay uu lahaa habeenkii hore ayay tani saxaysa oo riwaayadaa hore in witriga u dambeeyey bay sheegaysa laakiin riwaayadana asaxa sheegaysa in witriga laba kale kasii dambeeyaan taasina wuxuuna inoo cadaynaysaa in ay iska bannaan tahay adigoo witrigii dhammaystay salaad kale inaad sii tukan karto oo aanay mamnuuc ahayn iyadoo xadiid kalena uu jiray salaatu leyli aynu arki doona mathna mathna fa idaa khashiita subxa faawtir biwaaxida ama ijcaluu aakhira salaatikum witran u dambaysiiya salaada habeenkii witr midh keliya u dambaysiiya waa sida fiican laakiin sidana waa jaais libayaani iljawaas midhkan u dambeeyey ta'wiilaad kale dadka qaarkood saareenoo waa labadii cishaa'iga oo imika uu keenay kuma cadda ee cishaa'iga wakhtigiisu raatibadiisa u daynayaae labadani salaatuleylkiibay ka mid yihiin marka qofku haddii uu cishaa'iga kadib intaanu seexanin salaadii tukado oo haddana uu soo tooso salaadii subax ka hor isagoo salaatuleylkii iyo witrigiiba dhameeyey haddana in kale uu iska tukan karaya laakiin witrigii un baanu soo celinayn waayo xadiidkii kala xidhaya ahaa laa witraani fii leylin habeen keliya laba witri ma jiraan ilawa islamaanaynayaane fa rubamaa jaaa waxaa laga yaabaa inuu yimaado bilaalun asxaabiga la idhaahdaa fa aadanahu bisalaah salaada dabeedna uu ogeysiiyo qabla an yukfiya intaanu yaraa dhakoolin ama qabla an yukfiya intaanu indhaha casaysan inaanu yaro gamin warubamaa yukfi inuu yaro gamana waa laga yaabaa akfaa yukfi ikfaagu waxa weeye qofka oo yaro seexda warubamaa shakagtu inaan ka shakiyana waa laga yaabaa akfaa aw lam yukfi akfaa talow miyuu yaro seexday aw lam yukfi mise ma yaro seexanin erayadaasay markaa dhigtay xataa yudinahu bisalaa salaaduu ogeysiinayaa wuxuu leeyahay way gaadhay wakhtigii aynu geli lahayd fa kaanat waxay ahayd haddaad iweydiisay ninow tilka taasi salaata rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam salaaddii nebigu wataa koob iyo cishaayiga koob iyo tobanka iyo labadii ragcadooda iyaguna subaxa oo kasii horeeya kasii dambeeya markaas salaada subax ka horeeya wa kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam yusalli binnaasi alcishaa dadka cishaa'iguu tukinayaa uma ya'wi ilaa firaashihi firaashkiisuu tegaya faida kaana jawfu leyli qaama ilaa tahurihi wailaa xaajatihi fatawada'a uma yadkhulu lmasjida fayusallii sita rakacaat waa mar kale baa ikhtilaafkii kuu sheegaya ragga qolaba si ka warisa laga yaaba inuu ku celiyey famaa zaalat tilka salaatu rasuuli illaah xataa yudinahu bisalaati qaalat famaa zaalat tilka salaatu rasuuli illaah salaaddii nebigu taasahayd ee qolo kale haddana fa yusallii sita ragcaad baa iyadana kani uu qoraya wuxuu tukanayay lix ragcadood oo isku dhow dhow oo witri uu kusii xigo oo laba ragcadoodna kusii xigaanoo riwaayadaasina waxay markaa iyaduna sheegaysaa intaas sagaal ragcadood oo halkii sideed ahayd baa laba ay sheegtay laga yaaba fi bacdi axyaani inuu marba in tukanayay baabu salaati alqaacidi fi nnaafila qofkii fadhiga ku tukanaya sunnaha la sheegi wa dikru likhtilaaf iyo iskhilaafi ay isku khilaafeen ragga ka warinaya calaa abi isxaaq asbayci fii dalik arrintaa oo midiba si uu ka soo wariyey can caaishata qaalat waxay tidhi maa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu ma ahayn yamtanicu mid ka joogsada wajhii wejigayga yamtanicu min wajhii wejigayga kama joogsanaynin oo iskama daynaynin oo mamnuuc kama dhegaynin wa huwa saa'im isagoo sooman macnaheedu waa maxay wuu dhunkan karayey dhunkashadaydu mamnuuc kama ahayn si yar dadban ama maldahan ama sarbeeban unbay u sheegtay wejigaygu mamnuuc kamuu ahayn qofku wuxuu qaadan karaa ismuu kay hortaagaynin ama maanaan isarkaynin laakiin waxa weeyaan qublada iyo inuu dhunkan jiray ramadaan wahuwa saa'im isagoo sooman wuu dhunkan jiray wamaa maata ma dhimanin xataa kaana ilaa uu noqday akaru salaatihi qaacida salaadiisa inteeda badani fadhi isagoo ku tukada sunnaha ayuu dhintay uma dakarat kelimatan bay sheegtay macnaahaa kelmadaasoo macnaheedu yahay ila almaktuuba ta faralka ah mooyaane ninkii xadiidka warinaya wuxuu sheegi kari laayahay ama si dhaba usoo qaban waayey mariga maskaxdiisu eraygii ay ku dhawaaqday bidabt marka dabeetana macnihii buu soo qaatay oo ugu macnihii unbuu hayaa marka kelmad bay ku dhawaaqday si ay u cabirtayba macnaheedu ahaa ila almaktuuba ta faralka mooyaane wa kaana wuxuu ahaa axabu lcamali ilayhi camal oo dhan nebi maxamed wuxuu jeclaa maadaama calayhi linsaan qofka bani aadamka ahi waxa uu joogteeyo wain kaana yasiiran haba yaraado marka ku dadaal markaad qiyaasto awooddaada mashquulkaaga inta aad kari karayso u xisaabtan qiyaamu leylka iyo salaatuleylka iyo waxbarashada eeg waxaad baranayso iyo sidaad u cibaadaysanayso iyo shaqada aad qabanayso tacaamkaa iyo takhaaska ah qofku mar walba istidaacadiisa iyo awooddiisa wixii uu joogtayn karo waa inuu noqdaa adoo bar time shaqayn kara haddaad labada gelinba full time shaqayso waad firdhan uun ama dadkaad dhexdooda ku fashilmi adigoo kitaab qura inaad akhrisato waxbarashada la awoodo haddaad shan akhrisato man dalabal kulla faata alkullu qofka dhammaan wada doono dhammaan wixii way wada dhaafaan ixtiwaa kuma samayn karo inuu wixii wada koobo sidaa daraaddeed laabudda an yacrifa alinsaanu qadra nafsi qofku waa inuu garan karaa awoodda naftiisa hadduu garan kari waayana cid miisaanta almu'minu mir'aatu akhiihi baa layihi qofka walaalkiibaa muraayadu ah waar hebeloo balimaad miisaan ha yidhaahdee hadduu isqan hadduu isagu shakilaan isqancin waayo bal adigu ibardaani ha yidhaahdo oo imtixaan iga qaad waxba yuu isla weynaanina ha yidhaahdo bal carabigayga iyo luqadayda iyo cilmigayga iyo cibaadadayda bal io miisaan dabeetana kolkaa qofkaasaa u sheegaya o odhanaya mustawahaagu wakaa mustawahaaga cilmiga waa noocaa mustawahaaga awoodeed waa saas iyo saas taasaa qofka u fiican istishaaradaas waa arrimaha ka caawin kara inuu wixii hirgalaan waxaad kari kartumaad hirgelin karta can umi salamata qaalat waxay tidhi caaisha iyadoo u markhaati furtay maa qubida rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay lama qaadanin oo lama oobsanin oo ifka kamuu tegin xataa kaana jeeruu noqday akharu salaati salaadiisa inteeda badan jaalisan fadhi ayuu ku tukan jiray ila almaktuuba tafaradkaa mooyaane xataa kaana akaru salaatihi salaadiisa inta badani ilaa ay noqotay jaalisan xaaluu yahay wa qabla xaalin laa yakuunu khabara can iladii khabaruhu qad udmira siduu leeya ibnu maaligu ilaan iminkana waa khabaru kaana une halkeedii unbuu gelayaa oo iyadii unbaa xaalo noqonaysa ilaa jaalisan xaaluu yahay ama jaalisan xaaluu yahay kaana akaru salaatihi jaalisan ayuunbuu ahaa fadhi buu ku tukanaya sunnaha faradkaa mooyaane saasaa mar walba sunno iyo farad inay kala miisaan badan yihin baad arkaysa waxyaaba badanoo sunnaha la saamaxay baan faralka la saamixin oy tani ka mid tahay oo ay ka mid tahay inuu ka bixi karaba qofku almutatawicu amiiru nafsi oo ay ka mid tahay marka uu qofku musaafirkiyuu gaadiid fuushan yahay inuu gaadiidka dushiisa iskaga tukan karo jihaduu doono ha u jeedo marka labadan dumarka ah ee saxaabiyaadka ah ee cilmiga badnaa way isugu markhaati fureen arrintan sababta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku keentay inuu fadhi ku tukadana inay da-dii ahayd ayaa halkan ay sheegeen xanuunin ugu darmayna xagga dambey raacin doonaan can umi salamata qaalat waxay tidhi maa maata rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam xataa kaana akaru salaatihi qaacidan ila alfariida wa kaana axabu alcamali ilayhi adwamuhu wain qalla haba yaraado wain qalla waxaa loo raacinayaa dadku qaliilka way saluugaan oo wixii yar qofku wuu marka hore uu firfircoonaanta hayo ee shaygana bateedka u hayo wuu la yaryahay laakii asxaabigu lahaa intaa in ka badan waan hayaa maticnii bishabaabi yaa rasuula allah cabdillaahi bn camr bn caas ayuu nebigu leeyahy intaa akhri bishiiba mar qur-aanka dhammee laba jeer dhammee markaasuu leeya maya dhallinyaronimadayda iigu raaxee dhallinyaronimadayda iiga faa'iidee cibaadadu ku raaxaysanaya marka waa in qalla haba kula yaraado can umi salamata qaalat waxay tidhi waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay ilaah naftaydu ay waladii ilaahay baan ku dhaartay nafsii biyadi naftaydu ay gacantiisa ku jirtee naftayda hayee maa maata rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu muu dhimanin xataa kaana jeeruu noqday akaru salaatihi qaacidan ila almaktuuba wa kaana axabu lcamali ilayhi maa daawama calayhi qofkuu ama maa daawama calayhi wuxuu nebigu daa'imo waa in qallahba yaraado ama maa daawama calayhi saaxibu saaxiibka camalkaas wixii uu joogteeyo waa in qallahba yaraado markaa sidaasay umusalama iyo caaisha labaduba isla waafaqeen can caaishata ana anabiya sala allahu calayhi wasalam lam yamut xataa kaana yusallii kaiira min salaati salaadiisa in badan oo ka miduu tukanaya wahuwa jaalis isagoo fadhiya can cabdillaahi bni shaqiiqin qaala qultu lcaaishata hal kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yusallii wahuwa qaacid fadhiga miyuu ku tukan jiray nebi maxamed sunnaha qaalat waxay tidhi nacam wuu ku tukan jiray intanay ku lifaaqday riwaayadan waxyaabaa la isku khilaafsan weeye bacdamaa xadamahu nnaas intay dadku burburiyeen kadib odaygeedii ee u naxaysa rasuulkeedii inta nebiga baktiga ka dhigteen kadib weeyaan bay xadama waa burburinta waa nin intii aa nebiga dee odayga ka dhigteen ilaan wuxuu ahaa iftiin ummadda u baxaya ayuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka naftiisii buu xusuusan waayey cunadeedii iyo dawadeedii iyo seexashadeedii ayuu xusuusan waayey markaa ummadda fikirkooda iyo waanintooda iyo jihaadkooda intaasuu ku jiray marka waxyaabaha humuumta uu xambaarsan yahay nebigu ayaa burburiyey bay leedahay caaisha bacdamaa xadamahu nnaas may dilin dadku iyo may bukaasini dee gaaladunbaa maaragtay gacan saari jireen laakiin qofku marka hamigiisa uu sarreeyo culayska maskaxdiisuna wuu badan yahay sidaa daraaddeed ayaa qofkii uu yeelanayaa xanuunno badan buu yeelanayaa oo xanuunnada intooda badani waxay u badan yihiin kuwa maskaxda ka yimaada iyo hamiga qofka ka yimaada ayaa qofka wax badan jidhkiisa ka bedela taasibaa markaas iyaduna ay lahayd iyaduna waa waa waktigii ay lahayd dhakhtar baan u noqday markaa inankii ay habaryarta u ahaydee curwa curwat bnu zubayr ayaa wuxuu lahaa habaryar lama yaabin sidaad u taqaano luqada carabiga oo dee waxaa ku dhalay abubakar sidiiq oo ummaddana yaqaanay afkana aada u yaqaanay lama yaabin sharciga sidaad u taqaano rasuulka ilaahay baad ag joogtay laakiin waxaan la yaabsanahay dhakhtarnimadaada iyo cilmiga caafimaadka sida khabiiradda ugu tahay marka xaggeed ka faaidaystay dhakhtarnimada waxaan ka faaidaystay bay tii rasuulku sala allahu calayhi wasalam berigii dambu da-oobay ee xanuunno iyo juucjuuc badan baa ku yimi marka ay u yimaadaan wufuudda ka imanaya caalamka yadkhuluuna fii diin illaahi afwaajan iyagoo koox kooxa ama qabaa'ilku ay imanayaan waxaa dabcan la socda dad aqoon leh oo cilmiga caafimaadka yaqaanay birta iyo dawooyinka iyo jimicsiyada iyo cunooyinka iyo wax dad aada u yaqaana ilaan dowlado waaweyn bay ka imanayaan ayaa u iman jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa kolka ay arkaan xanuunkiisa ama ay maqlaan mid waliba wax buu sheegayaa mid baa kan keenaya kaa iyo kaasa xanuunkaa loo cunaa marka aniguna waan record garayn jiray bayt qolo waloo wax sifaynayaba sifadaasaan ka qaadaya kuwan kalena waan ka qaadaya kuwan kale marka dibbulcshaab bay khabiirad ku noqotay ama dibba nabowi iyo tajribada ummadaha laga soo gudbinayo o dhan ila madaxweynihii ummadda ayuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cid waliba waxyaabaha ay ugu deeqaysay ku darsanayso ayaa khibradda caafimaadkuna ay ka mid ahay marka taasaan ururin jiray bay leedahay oo dee ninkii reer hiraqlaba waa kii intuu u yimid wafdigiisii baan leeyahay intuu u yimid ayaa wafdigaasi waxay u keeneen jalxadan xadiidkaasi waa xasan weeye ama ashuum bahashan ka samaysan dhoobada iyo wixii la mida oo ay ka buuxdo bahasha sinjibiisha la ydhaha sinjibiisha yara kuuskuusan ee kulaylka adaa ka buuxa sidaasay dabeetana yidhi annagu taasaanu kuu hadiyeyna oo dawaa rasuulkuna uu ka guddoomay calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisiina qurub qurub buu markaa ugu qaybiyey waa adilada muujinaya dhibal acshaabka iyo sinjibiisha faa'iidadeeda waay taasi waa mowduuc kale oo iska maaragtay faa'iide una oo la xidhiidha fadliga caaisha iyo inay ka mid ahayd aqoonyahankii dumarkii saxaabiyaadka oo waxay aqoonta u lahayd diintoo keliya aanay ahayn dibigiiyo caafimaadkana waa kaalinta loo baahan yahay casrigan aynu joogno inay hablaheennu inoo buuxiyaan iyaga oo runtii ka furanaya ragga howlaha adaga dumarka ay ka hayaan ama ka saaciidayaba can xabsata qaalat waxay tihi maa ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga maan arag sallaa isagoo tukaday fii subxatihi sunnihiisa subxada waa sunahana waa waa nafliga salaada sunnaha qaacidan isagoo ku tukaday baan arag qadu weligay qadu waa darfun lima madaa min azamaan wahuwa mabniyun cala damma waa eray maadi tusinaya wakhti tegay darafna ah lagu bineeyey markaa damma weligay baan arag isagoo sunno fadhi ku tukaday xataa kaana jeeruu noqday qabla wafaatihi bicaam wayna way soo dhowaysay ilaa geeridiisa ka hor sanad ay noqotay sanad ka hor intaanu dhimanin buu fadhi ku tukaday fakaana yusalli qaacida nebigu fadhiguu ku tukan jiray calayhi salaatu wasalaam yaqra'u bisuura suurad buu akhriyaya fayuratiluhaa markaasuu ku nuuxnuuxsanaya waratili lqur'aana tartiila qur'aanka habee habayn kala habayn iyo hagaajin weeye xataa takuuna jeeroo ay suuraddu akhriyayuu tajwiidinayaa noqoto adwala ka mid ka dheer min adwala minhaa mid iyada ka sii dheer jeer ay ka dheeraato wal afkaa fahan waa iska waadix weeye ilaa ay suuraddii noqoto tu ka dheer tu ka dheer iyada mid ka sii dheeraata oo suuradda ka dheer oo aayar la macnaha la yaro dadejiyey dee ta ka gaaban marka la kala jiido taa gaaban baa dheeraanaysa waa sidaas weeye oo imika haddii aada suuratulbaqara oo kale dee suuratu shucaraa aada u tajwiidiso loo dhaadheereeyo suuratulbaqarana la dedejiyo dee baqaraa gaaban karta waa tusaale un xataa takuuna suura adwala min adwala minha mid ka sii dheer bay ka sii dheeraanaysa mar haddii la dheereeyey dee marka taasina wuxuuna ku tilmaamaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aan badanna waa akhriyaya qur-aankana laysat qiraa'atuhu hadan ka haddi shicr dudubinta gabayga oo kaliya dareerintiisa may hayn laakiin qur-aan sida marka uu akhriyayo halkaa aad ka fahamtay buu ahaa riwaayaanka soo socdaa welibana ay sii iftiiminayaan waxyaabuu ku dari jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam baabu fadli salaati alqaa'imi calaa salaati alqaacid waxaa lagu sheegayaa inay kala fadli badan yihiin qofka taagan salaada salajoogga ku tukanaya sunnaha iyo qofka fadhiga ku tukanaya oo uu ajri iyo fadli badan yahay qofka sunnihii ku tukaday salajoogga maadaama labaduba aanay cudurdaar lahayn can cabdilaahi bni camri qaala wuxuu uhi ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam yusallii jaalisa nebi maxamed waxaan arkay isagoo fadhiga ku tukanaya faqultu waxaan ku idhi buu idhi xudiftu waxaa la ii sheegay waa ficil majhuula xudiftu waxaa la ii sheegay haddaan cabdilaahi ahay anugu kumaan maqlaynine annaka qulta adugu inaad tidhi nebi allow inna salaata alqaaci qofka fadhiya salaadiisu cala nisfi waa kala badh min salaati alqaa'imi qofka taagan salaadiisa badhkeed weeye sawta la ii sheegeen layga soo kaa wariyey qofka taagan iyo ka fadhiya salaadooda waa isu badh salaatu lqaacid ka fadhiya ee fadhiga ku tukada salaadiisa waa sunnihii calaa nisfi min salaati alqaa'im waxay badh u noqonaysaa qofka salajoogga ku tukada ayay badhkiita oo ka salajooga ayaa labalaab noqonaya ka fadhiguna waa boqolkiiba konton waanta tusalli qaacida adigii sidaa la iga kaa sheegayna rasuul allow dee fadhi baad ku tukanaysa istifsaarkaasi saasuu ku habboon yahay wax isweydaarsan caalimka ama qofkii wax sheegaya ama mucallimkii markuu ardayu ka arko waa inuu istifsaarkaa sameeya iyo istifhaam bal inuu waxaan fahamsiiyo sidii la isugu waafajin lahaa markaa maxaa khaldan nebiga marnaba khalad kuma sheegaye laakiin dee wuxuu doonayaa uun inuu cilmi kororsado qaala markaa nebi maxamed wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ajal dhab wey dhab wey sidaa aan kuu sheegay weeyaanoo qofka taagan baa ajri badan walaakinii anugu lastu ma ihi ka axadin minkum mid idinka idinka mid ah la mid ma ihi anigu waan idinka duwanahay warkuu u caddaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam dee faanna kama aha faanna kama ahe xaquu u sheegaya oo nebigu mutawaadic buu ahaa dadka oo dhan isagaa ugu tawaaduc badnaaye laakiin marka ay arrintu noqoto cilmi iyo diin wixii xaqaa'iqaa buu dadka u sheegayaa anigu tan waan idinkaga duwanahay buuha taydan aan fadhiga ku tukanayaa sarajooggeygii bay la mid tahay wey marka taasi waxay ku caddahay anna hada min khusuusiyaatihi sala allahu calayhi wasalam waxyaabihii nebiga u gaarka ahaa ayay tanina ku biiraysa oo had iyo jeer xuquuqulmustafa sala allahu calayhi wasalam kutubta ka warrama ayaa baabkan aada u sheegay ilaa dhowr iyo afartan shay oo khusuusiyaadka rasuulka ah ayaa ay sheegaan oo qaarna uu kala duwanaa rusushii hore la dheeryahay qaarna ummadiisa la dheeriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam oo uu kaga duwan yahay ummadiisa oo qaarkood dee isaga hawl iyo culaysba ku yihiin qaarna isagu dee dadka uu kaga nafis leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam khusuusiyaadkiisa markaa waxaa ka mid a haddii uu fadhi ku tukadiyo hadduu sarajoog ku tukado inay isugu mid yihiin xagga ajriga laakiin qofka kale dee sidaa uu nebigu sheegay ay tahay oo qofkan sarajooga sunnaha ku tukaday fadligiis uu badan yahay iyadoo rasuulku xataa aanu sheeginba masaladan ay noo sheegayaan dumarku ee ahaa in xanuun jiray iyo in da-dii jirta oo dee uu cuslaaday ilaa labadu waa cudurdaare labadan ma sheegin nebigu haddii lagu fasiri lahaa labadan suuragal bay noqon lahayd laakiin inuu isaga u gaar tahay baa laga fahmaya xadiidka daahirkiisa arrintan fadlu salaati alqaa'im fadlu salaati alqaacidi calaa salaati naa'im waxaa lagu sheegayaa dheeraadka ay ka leedahay salaatu alqaacid qofka fadhiga ku tukada sunnaha yay ka dheeraad leedahay salaadiisaas calaa salaati naa'imi ka hurda salaadiisa hurda maxaad u fahmi kartaa hurda miyaa lagu tukadaa maya xaasilkunbaa laga raacaa ka jiifo wey waaya haddaad tidhaahdo khura anugu dee hurdadan ku tukadaa xadiiskana ii daliila dee kaa socon mayso can cimraana bni xuseini qaala wuxu uhi sa'altu nabiya sala allahu calayhi wasalam can aladii yusallii qaacidan nebi maxamed waxaan weydiiyey qofka ku tukanaya fadhiga qaala wuxu uhi man sallaa qaa'iman qofka sarajoogga ku tukadaa fa huwa afdal isagaa fadli badan oo fiican waman sallaa qaacidda qofka fadhiga ku tukadana falahu nisfu ajri alqaa'im wuxuu leeyahay ka sarajoogga ku tukaday barhkii ajri la-eg waman sallaa naa'iman qofka hurdo ku tukada oo looga jeedo jiif falahu wuxuu leeyahay nisfu ajri alqaacid qofkan fadhiga ku tukaday ajrigu helay barhkii marka waxa weeye boqol kiiba shan iyo labaatan buu leeyahay ka sarajoogga marka loo eego ka sarajoogga ku tukadaiyo ka jiifka iskaga tukaday mar haddaana wax cudurdaar oo bukaan iyo waxba kala jirin boqol kiiba shan iyo labaatan maa loo qoray ila waa nin nafise jiif barkimu ku jiifa waanu tukanaya waaya markaa khuuradaasi waxay ka yaraysay iyo iskala bixintaasi ajrigeeda ka yaraysay waxaa xadiidkaa markaa halkaa kaaga cadaaday qof jiifaa inuu tukan karo cudurdaar la-aan waxaa kaaga cadaaday jiifkiin qur-aankana lagu akhriyi karo waayo dee salaad bilaa qur-aani ma jirto markanuu barkimada ku jiifo qur-aan buu akhriyaya waaya marka habeenkii aada yaro qaadirootana eed hore u gami weydana salaaddaa iyo qur-aankaasumaad gelaysa horey baad ka seexanaysa ila kiibaa kula diriraya shaydaankii labuu kala dooranayaao inuu soo jeedkaa kugu hayo iyo inuu qur-aanka kaala dagaalamo iyo salaada wuxuu dooranayaa qur-aanka iyo salaadda inuu kaala dagaalamo dabeetana aksaad u seexanaysa waxyaabaha aad ku see qaadirada aad ku xallin kartay ka midi waayahay waana lagu ogolaya dee kolaa dad ka lulootay salaaddii inaad iska seexato baabun kayfa salaatu alqaacid sidee bay noqonaysaa qofkii fadhiyey salaadiisu can caaishata qaalat ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam yusalli mutarabbican nebiga waan arkay isagoo tukanaya fadhi ku tukanaya kayfiyaduna noocay ahay miyuu kadoloobay miyuu kanbarhuudhay ma adimaduu taagay mutarabbic buu ahaa mutarabbic fadhi culimo ayuu u fadhiisan jiray labada lowa saa laysu dhaafiyo jilbahana kor loo soo taago oo salka si fiican dhulka loo dhigo fadhi culima yidhahaan soomaalidu kaasi wuu fadhiisan jiray malaag kan kale dee kursiga la fuulaabay fadhi faranji uga jeedaan baabun kayfa alqiraa'atu bileyl habeenkii qiradu waa sidee qur-aanka la akhriyaya bal intuu cilmi uun salaatuleylkii aynu iska tukanaynin waxaasoo cilmiga ka soo dareeray waxaasoo baxsiya cilmiga oo qofka caalimka xataa dhakada ay adagtay inuu ku qabto ayaa ka soo baxay laakiin ay mudantahay mar walba wixii cusube kugu soo kordha inaad noodkaraysato si aad u camalgelin karto aad macnaa calaamadsa qorato baabun kayfa alqiraa'atu bileyl can cabdilaahi bni abi qays can cabdilaahi bni abi qaysin qaala sa'altu caaishata kayfa kaanat qiraa'atu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama bileyl habeenkii markuu nebi maxamed salaatuleylka tukanaya qiradiisu noocay ahayd yajharu am yusiru ma kor buu u qaadayaa waa su-aal muhiima isaguu siraysanaya qaalat waxay tidhi kullu daalika qad kaana yafcal kaa dhammaantii uu samaynayay kullu daalika qad kaana yafcal sidaa dhammaanteed uu samayn jiray rubamaa yajhar waxaa laga yaaba inuu kor u qaado wa rubamaa asara waxaa laga yaaba inuu hoos u dhigo labadaba labadoo banaay markaa salaada faradkaada kala duduwan laakiin salaadahan sunnaha qiyaamu leylku labada arrimoodba way bannaayin fadlu siri cala aljahri inaad salaatuleylkii siraysato ood hoos u akhrido ayaa ka fadli badan inaad kor u qaado can cuqbata bni caamirin anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi ina aladii qofka yajharu bilqur'aan qur-aanka kor u qaadaya habeenkii markuu akhriyay salaatuleylka kaaladii qofkiibuu la mid yahay yajharu bisadaqa sadaqada markuu bixinayo dadka tusaya waaladii qofka yusiru bilqur'aan qur-aanka markuu salaatuleylka akhriyaya hoos u akhriyayana kaladii kiibuu la mid yahay yusiru bisadaqa sadaqada siraysanaya labadaasina dee waad ogtahayo sadaqada sunnaha ah qarintay ku fiicnay ilaa ikhlaaskiiba usii dhowday tanina saas weeyeoo marka aad ilaahay la sheekaysanayseed la faqayso codka aduunbaa ismaqashiinaya dadkii meelahaa kaa maqli lahaa iyo kuwii kale toosin lahayd iyo ikhlaasku mar walba asturidda usii dhowde baasha nafii way iska kadeedan tahayoo wax istusnimo la idhaahda iska yaro jecesha iyo iga warhaya iyo way kan ana haahunaa wixii oo dhan baa meesha ka baxaya kolkaa qofku intuu meel galo weliba aan laydh badani ka baxaynin halkiisaa hadduu ku wado qalaawada ku wado sadaqadii la qariyoo kale ka dhiganta in tubdu sadaqaati fa nicim maa hiya wain tukhfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa fa huwa khayrun lakum eegtani nicmay leedahay baa layidhi laakiin tan kalea khayrun ka sii khayr badan baa layidhi sadaqada la muujiyaa way fiicanta wararka qaarkood buu khayrku kugu dayanaya mararka qaarkood baa waajibkii lagu dayanaya laakiin tan kale ee sirta abaa daacadnimadii iyo ikhlaaskii iyo niyadsamaantii iyo munaafaqnimo ka fogaantii iyada ayaa usii wanaagsan laakiin mid baa mulaaxado aho haddii dee jamac ku tukanaysaan sida taraawiixdii iyo tahajudkii iyo iyomaa fiican maina dadkii u aamustood u gembido mise inay ku dhagaystaanay qur-aanka ku raaxaystaan hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtuba de waa la maqlayay qur-aanka mar haddii ay ku xidhnayn asxaabtu waa kuwa ka sheekayn doona qiradii nebiga inay maqlayeen calayhi salaatu wasalaam ila markaa keligaa mahine waa lagu heliyaa wallahu subxaana wa tacala aclam